bismillaahi raxmaan iraxiim suwax wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada qodobada ugu dooroon markayaga subax maxkamadda ciidamada qalabka sida oo dil toogasho ku filisay xubno ka tirsanaa al-shabaab oo horey loo xukumay madaxweynaha soomaaliya oo dalka masar madaxweynaha masar kala hadlay arrimaha kala duwan ee dagaalka ka dhanka al-shabaab iyo cuntayrida iyo isbeddelka cimilada guud ahaan dalka hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka oo shaacisay khasaarihii ka dhashay qaraxidii ka dhacay isgoyska soobe ee magaalada muqdisho madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo khudbad xasaasi ah ka jeediyey shir madaxeedka jaamacadda carabta guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose oo odayaasha degmada wallaweyn kala hadlay joojinta colaadda dunida inteeda kale wararka saaka a idinkaga heynana waxaa ugu dooroon maraykanka oo heegan geliyey diyaaradihiisa dagaalka si ay uga hortagaan weerarka iiraan iyo ra-iisul wasaaraha etoobiya oo sheegay in heshiiska xabajoojinta ee dowladdiisu la seexatay saraakiisha ka socotay gobolka tigreega uu dalku u yahay tallaabo wax ku ool ah
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trig iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega trg iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
wax wacan oo wanaagsan waa khamiis taariikhduna ay ku beegan tahay saddexda bisha nofembar sannadah laba kun iyo labaiyo labaatan dulmarka warkeyga duur ayaad maqasheen markanna kusoo dhowaada qodobadii oo intaasi ka faahfaahsan aanu ku bilownay maxkamadda ciidamada qalabka sidaa ayaa maanta waxa ay dil toogasho ah ku fulisay xubnooyin ka tirsanaa al-shabaab oo horey maxkamadda kol hore u xukuntay ragga maanta xukunka lagu riday waxa ay kala yihiin cabdulle iyo cumar waxayna ka kala tirsanaayeen al-shabaab maxkamadda ciidamada qalabka sidah ayaana waxaa la horgeeyey saddex iyo tobankii bishii nofembar ee sanadii laba kun iyo sagaal iyo tobankii waxaana lagu qabtay xaafadaha suuq boocle ama xaafadda suuq boocle ee degmada dharkini ee gobolka banaadir iyagoona geystay dilal kala duwan oo ay ka geysteen xaafadaha kala duwan degmada dherkeenay ee ka kooban tahay sidoo kale maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa horey dil toogasho waxay ugu xukuntay xubnooyin hore oo iyagu ka tirsanaa dagaalamayaasha al-shabaab kuwaas oo maxkamaddu kal hore ay u xukuntay kuwaas oo dilal toogasho kal hore lagu xukumay saakay ayaa tiirka toogashada la geeyey raggan al-shabaab ka tirsanaa kuwaas oo iyagu lagu helay inay ka dambeeyeen dilalka dadyo kala duwan oo ciidan iyo shacbi isugu jira oo lagu dilay degmada dharkeyna iyo degmooyin kale oo ku yaala caasimadda maxkamadda horteeda ayayna iyaguna ka qirteen madaxweynaha soomaaliya ayaa dhigiisa dalka masar waxa uu kala hadlay arinta wax kaqabashada dagaalka arrinta wax kaqabashada cuneyrida dalka iyo sidoo kale isbeddelka cimilada iyo dagaalka ka dhanka ah al-shabaab madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh iyo masar madaxweynahooda cabdifitax al siisi ayaa kulan ku yeeshay dalka aljeeriya waxayna ka wada hadleen arrimo kala duwan oo ay ka mid tahay dagaalka ka dhanka ah al-shabaab ee ka socda dalka abaaraha iyo weliba sidii xal loogu heli lahaa cuntayrida dalka sida lagu sheegay war-saxaafadeed kasoo baxay xarunta madaxtooyada ee soomaaliya madaxweynaha masar ayaa balanqaaday ma ballanqaaday in soomaaliya ay ka caawin doonaan dhanka cunyarida si kaalmo loo gaarsiiyo dadkay abaaruhu saameeyeen madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sidoo kale dhigiisa dalka masar uga warbixiyey howlgallada ka dhanka ah al-shabaab ee ka socda gobolada dalka iyo dadaalada ay dowladda soomaaliya ugu jirto xasilinta deegaanada laga xoreeyey al-shabaab si dadka ku nool ay u helaan adeegyada asaasiga ah ee bulshada wuxuuna xoojiyey muhiimadda ay leedahay in soomaaliya laga taageero dagaalka ay uga soo horjeedo al-shabaab isla sidaas oo kale madaxweynaha soomaaliya khudbad ayuu ka jeediyey shirka meertada soddon iyo koowaad ee shirmadaxeedka jaamacadda carabta howlgallada ka dhanka ah al-shabaab iyo sidoo kale xureynta dalka ayuu marka hadlay waxa uuna yidhi bismi illaah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaah fakhaamatu alra'iis cabdulmajiid tabuun ra'iis jamhuuriyat aljazaa'iriya adimuqraadiya alshacbiya ashaqiiqa kooxda argagixisada ah ee al-shabaab waxay caqabad weyn ku tahay horumarka iyo xasiloonnida soomaaliya muddadii dhowr iyo tobanka sano ahayd ee lasoo dhaafay iyada oo maanta aynu ku guulaysannay inaynu wiiqno awooddooda dhaqaale ciidan iyo fikirka kooxdan argagixisada ah kooxda argagixisada ahi waxa ay ku suntan tahay daadinta dhiigga shacabka soomaaliyeed iyo falalka arxandarrada ah oo ay ugu dambaysay qaraxyadii argagixisanimo ee toddobaadkan ay ka geysteen magaalada muqdisho taasi oo ay ku nafwaayeen in ka badan boqol muwaadin oo soomaaliyeed halka dhaawacuna kor u dhaafay saddex boqol oo qof khasaaraha dhaqaale ee soo gaaray dadkaygana malaayiin ayuu gaarayaa inkasta oo ay sii tabar yaraanayso argagixisadu laguna jebiyey furimaha dagaalka oo ciidamada soomaaliyeed ee geesiyaasha ah iyo saaxiibada caalamiga ahi guulo la taaban kara gaareen haddana weli waxaan u baahannahay garab istaag iyo inaad gacan weyn ka geysataan dowladhiska soomaaliya iyo dagaalka ka dhanka ah argagixisada dayn cafinta horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha maalgashiga khayraadka dalkeenna sida xoolaha beeraha iyo kalluunka maadaama soomaaliya ay leedahay khayraad ku filan inay xal u noqdaan xaaladaha adag ee ka dhashay cuntayarida uu sababay dagaalka ruushka iyo yukreyn
madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo khudbad ka jeedinayay shirka meertada soddoniyo koowaad ee qaramada midoobe ayuu kaasi ahaa markanse gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose ibraahim cali najax ayaa odayaasha degmada wallaweyn ee gobolka shabeellaha hoose wuxuu kala hadlay joojinta colaada ibraahim mayow ayaa warkan soo diray
gudoomiyaha maamulka gobolka shabeellada hoose oo ka duulayaa nabad kuwada noolaashaha beelaha deggan degmada wallaweyn ayaa dadaalo ugu jira xalinta colaad beeleed ragaadisay degmadan waxaana uu maanta shir guddoomiyey kulan looga hadleeyey nabadaynta degmada wallaweyn oo ay ka soo qaybgaleen dhammaan odayaasha beelaha deggan degmada wallaweyn ee gobolka shabeellada hoose kulankan ayaa sidoo kale qayb ka ahaa maamulka degmada wallaweyn dhammaan odayaashii iyo maamulka gobolka shabeellada hoose ayaa heshiis hordhac ah ka gaaray colaad beeladii ragaadisay degmada wallaweyn ee gobolka shabeellada hoose waxaana kulankan waxyaabaha ka soo baxay warbaahinta u akhriyey gudoomiyaha maamulka degmada wallaweyn ismaaciil sheekh abuukar maxamed shirkaas maybagi lagu hadalay si qaabkii oo la dhamaystir lahay mar hormaado odayaalkii ha dhammaayeen odayaalkii barti juudigeliyen iyo maamulkii anugu soo horeeyo oo juudigeliyni inay xabad xabad joojina suubiyo kii guulaysini haddii ilaa mahadleeg maybaa hadeersiinay gabagabadii geeli shir baa ku qayb galay wasiirka hoyinka arrimaha gudaha ee koonfur galbeed mudane mahad iyo gudoomiye gobolka mister najaax iyo telebolisiya qaybta koonfur galbeed iyo dhammaan maamulka madoolewen ayaan ku qayb galnay iyo odayaalkii dhammaan degmada walawen oo gefinan warqaadka ku hayaan ajadan ku hadal may haytay seel sidii oo barti walaalaha isdagaalan oo dirinta ku dhex dhiidi sidana iskashan lahaayey oo ganacsiga iska dhagada lahaayey oo hordhinta dargeli lahaayey horan balangan taalli odayaalkii dhammaan balangan taalli balanteeda una ka adkeenay wasaar arrimaha gudaha iyana juudi geliidi iyo gudoomiye gobolka oo ka horeysa najax juudi waqti neergeliyan iswaraysini waraysi una dhiibnin iswaraysi mahayay sidii dhamaystir lahayay dhamaystir shan insha allahu ilaa dhaho marti waqti waqti laka balami inay meeli xabadda ku dhiidiliseedo xabad meeli ku dhiidiliseedo la arago kudib inka linkorayo reer barbaar liiseedo reer jabuul liiseedo saas martay warkii afjaro kadib maamulkii lahanagado maamulkii iyo wasaaradii arbaa gudaha oo horeeyo wasaarad arbaa gudaha iyo gudoomiye gobolka iyo liishada tijiyaha bati badiga liseedo iyo maamulka suurki jiro markaas uqaadaane qaabkii likali un qoraalka suubiina qoraalka suubiina ee dadka dirgeyn hordha ahaytii oo martii lagu hadalay arrintaas oo goobjoog ku haya wasaaradda arbaa gudaha iyo gudoomiye gobolka goobjoog ku hayaan haddana unaka maamul warlameyna mar walbana mayba marti inu gulnaa inuu dhegaysano awshimilka ku baxan haddii awshimilka dhegaysan la xaliyo wal dagaalka dhibeel ka yaraadee haddii ilaa roobna sii marti maalin barqaanka ka jirne shirkin meel meel fadhi maray marba id maasanya wasaaradda maasanta wasaaradda arbaa gudaha juudu giliidi iyo gudoomiye gobolka usu juudu giliyo waqti dhar geliyeen haddana insha allah ilaa dhaho maalmaha soo socdoona meel iska afjaraane marti shaqaan uga jiraan ibraahim maxamed mayow telefishinka iyo raadiyaha dalsan wallaweyn
waryahayaga ibraahim maxamed mayow aada ayuu umahadsan yahay markan haddaan eego hay-adda maareynta iyo musiibooyinka qaranka waxa ay shaacisay khasaarihii ka dhashay qaraxyadii ka dhacay isgooska zoobe ee magaalada muqdisho hay-adda maareynta musiibooyinka ayaa waxa ay sheegtay ama warbixin kasoo saartay qaraxii ka dhacay isgooska soobe ee magaalada muqdisho sagaalaatanki oktoobar dhimashada intii la xaqiijiya waa boqol sagaal iyo toban qof dhaawaca waa soddon iyo saddex qof kuwa halista ah dhaawacyada fudud waa saddex boqol iyo kuwa qof inta qof ee la la-yahay nolol iyo geeriba waa saddex iyo toban qof wadarta guudna waa afar boqol lixdan iyo lix qofood Een, haddaan eegno hantida khasaartay ee warbixinta koowaad lagu soo saaray waxaa ka mid ah xarunta ganacsiga guud waa sideed iyo labaatan oo hodan ku yaala afartan iyo shan oo wadajir ku yaala wadarta guudna waa toddobaatan iyo saddex qiimaha ku khasaaray lacagta waa laba boqol konton iyo toddoba ku- laba boqol konton iyo toddoba milyan laba boqol oo kun een, oo doolar laba boqol konton iyo toddoba kun oo doolar iyo laba boqol een, oo degmada hodan ganacsiyada ku yaala iyo sidoo kale een, lacag kale oo aada u fara badan oo iyaduna degmooyinka gobolka banaadir een, hal milyan ayayna kor u dhaafeysaa lacagta degmooyinka wadajir waxaa laleeyahay sideetan iyo boqol sideetan iyo saddex boqolkiiba ayuu khasaare u gaaray hodanna toddobaatan toban iyo toddoba boqolkiiba ayuu khasaaraha u gaaray halka markaas aad kala socotaan waa raadiyo dalsan muqdisho soomaaliya markana akhbaaraadka caalamka madaxweynaha ama dalka mareykanka ayaa waxa uu sheegay inay heegan geliyeen diyaaradihiisa dagaalka si ay uga hortagaan si ay kaga hortagaan weerarada iiraan ee sheegtay inay ku qaadeyso gudaha dalka lagu magacaabo sacuudi carabiya ama boqortooyada sacuudiga dowladda dalkaasi een, mareykanka ayaa waxa ay sheegtay in ay heegan gelisay diyaaradaheeda kala duwan ee dagaalka si ay kaga hortagaan weerarada iiraan ee ka damacsan tahay inay ka fuliso gudaha dalka sacuudiga markii subaxna saakay waa naga intaa
wararkaad la haysaa hubsiimo uhelidoodiiyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tale la hel